beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naami raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiinba meel walbood dunida ka joogtaan iyo si walbood inoo maqal dhagaysanaysaanba halkani waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartis ood kala socotaan cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow halka dadyawa caalamkuna ay nagala socdaan aalada tabinta tooska ee lefstreemka meel kastoo joogtaan duhur wanaagsan kuna soo dhowaada qodobada ugu doorfuran warkayda duhur ee maanta xubnaka tirsan ururka al-shabaab oo ku dagaalamay gobolka dibadda dhexe ee soomaaliya jirka daayarada caasimadaha dalalka islaamka oo lagu soo gabangabeeyey dalka jabuuti kooxo hubaysan oo dib ka geystay magaalada muqdisho bannaanbax ka socda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo loo diray deegaanka degmada balanballe ee gobolka galgaduud oo colaadii kuwii barihii dambe ciidamada dowladda kenya oo toogtay haweenay soomaali ah xusnaha madaxweynaha maamulka waa maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo qaatilay wixii ka socda qaramada midoobay qodobada iyo kuwo kale ayaa dhegaystayaal ugeynayna iyo meel kastoo joogtaan ugu wanaagsan mar kale ku soo dhowaada warkii oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan halkani waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibici shan megahartis warka duhur ee maanta waxaa soo saaray xasan axmed maxamed waxaa farsamaynayo cumar suxayfa waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah jila jaamac jila duhur wanaagsan meel kastood joogtaan aynu ku bilownay ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa loo diray degmada badan balanbaleh ee gobolkan galgaduud si ay u xalliyaan colaad laba maleeshiyo beelood oo walaalo ah oo halkaasi ku dagaalamay maalmihii dambe ka taagneyd warkan waxaa inoo hoyaa cabdiweli maxamed tooxow
ciidamada xoogga dalka qaybtooda kow iyo labaatanaad iyo ciidamada nabad sugidda qaranka kooda ka howlgala deegaanada galmudug ayaa gaaraya degmada balanbale ee gobolka galgaduud si ay u gaaraan deegaan hoostega degmada oo ay ku dagaalameen laba beelood waxaana saraakiisha ciidanka oo kulamo hordhaca la qaatay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda labada beelood ah kala hadlaya sidii hubka looga dhigi lahaa labada maleeshiyo beelood islamarkaasina loo diyaargaroobo wadahadal madaxa arrimaha bulshada degmada balanbale saalax cabdila aadan oo aanu la xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyey inay degmada ku sugan yihiin ciidana dhowaana ayaa gaari doonaan deegaanka xiisada colaadeed ka taagan tahay meelaha dhimanku ka dhaceenna waa meelo baadiyaha weeye haddii meelaha baadiyaha dowladdu soo maartay waa u baahan yihiin halkaas intuu ka jiro in dowladdu jirto wax loo baahan yahay weeye markaas waxaan u arkaa haddii ay meesha dad saa shacabka ku dirirayaan haddii ay tagaan ciidamadu waxay ka bedeli karaan anigu hadda in kolley haddii ay jirtana wakti fog inay ku qaadato maha laakiin hadda waxay hadda bakse uga bedeli karaan inay jirin baan qabaa ma garan wararka laga soo sheegaya waa aad bay xaaladeeda u cakiran tahay meesha dee dhib baa ka dhacay dad shacbaha ku diray cid hadda ku dhex jirtaana ma jirto qol walbana waa u diyaar garoobaysaa inay qolada kale fasal u geysato magarat ciidamada dawladdu meel gaar ay tageen aniguna ma dhexgelin oo qaabkoodii iyo noocay u dhisan yihiin anigu ma ma ma maahi askari anigu maahi maamulka degmadaan ka mid ahay laakiin ciidan badan oo dawladdu leedahay baa yimid degmada balanbal maamulka degmada balanbal hadda inay dagaal dadaal waa wadaan oo hadda waa ku jiraan horna waa u wada jireen baqyada hore uga soo jeediyeen haddii alla kuu soo yahay waktigii hadda lagu guulaysan lahayo ama rabbi taxukmin lahaa ama maaragtay arrintaas afgarad laga gaari lahaana hadda weli ma hayna ma garato maana gaarin dhowaana degmada balanbal ee ka tirsanaa gobolka galgaduud waxaa la filayaa in iyaguna ay tagaan xildhibaano wasiiro ka tirsan maamulka galmudug si colaaddaa soo laabatay xalkama dambaysa looga gaaro maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
mahadsanid maxamed cabdiweli tooxow halkaad nagala socotaan waraadyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartes warkii duhur ayaad dhegaystayaal la socotaan maamulka jubbalandna waxa ay digniin u direen siyaasiyiinta ku sugan deegaanada maamulka koonfur galbeed wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee maamulka aan ku laabta meeshaas dhegeystayaal maamulka jubbaland waxa ay digniin u direen xubnaha ka tirsan siyaasiyiinta maamulka jubbaland ee ku sugan deegaanada jubbaland wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee maamul goboleedka jubbaland doctor aadan ibraahim awxirsi ayaa waxa uu sheegay in maamulka jubbaland uu diyaar u yahay inay qabtaan doorashada isbedel doonka ah ee dhowaan ka dhici doonta deegaanada maamulkaasi waxa uu sheegay inay jiraan dad reer jubbaland ah kuwaasi oo doonaya in la doorto islamarkaana xaq u leh ha yeeshee jubbaland ay mar walba doorashada ku qabanayso sida ku qoran dastuurka maamulka jubbaland waxa uu sheegay in siyaasiyiinta maamulka jubbaland looga baahan yahay inay fiiriyaan danta shacabka reer jubbaland ee aysan fiirsan dana gaar ah iyo weliba qof iyo dantiisa isagoo la hadlaya warbaahinta waxaa hadalladiisii ka mid ahaa
doorashada si dastuurka uu qaba ayaan ku qabanaynaa waxaan ku daraayoo kalena male doorashada waa qabanaynaa waxaan ku qabanaynaa waqtiga dastuurka waxaan u qabanaynaa sidii uu dastuurku qoray wixii farsamooyin ah oo halkaa kasii ratimana hay-adaha dastuuriga ah ee jubbaland bay u taallaa oo midaas iyada ah si aanba qaadaya arrinta doorashadu waa sidaas weeye anu waxaan qabaa marka ciddii doonaysa inay siyaasad la timaado oo doonaysa inay naga bedasho meeshaan marka ugu horeysa inay nabadda ilaaliso dal gubanaya lama kala dhexlo soomaalida iyo adduunkaba waa la ogaaday waxa weeye waxaan rabaa inaan ku xoogaa ku noqdo waxaa jira dad soomaaliyeed oo reju oo reer jubbaland ah oo xaq ulahaan lahaa in la doorto haddana weli u leh oo ka shaqeynaya in dhibaata dhacdo yacni maxaa loo dooranayaa oo qofkii uu rabaa haddii ay dhibaata dhacdo anu waxaan leeyahay amnigan ha la dhowro siyaasadduna inay wada jirto ha la ilaaliyo dabadeed ciddii markaa hamin siyaasadeed uu ku jiro si xalaala intay isoo sharaxdo ha timaado oo ha qool oleyso oo ha kambeyn garayso oo hadduu ilaahay maayo haddii la doortana ha aragto xalaal caleyk baan dhahaynaa haddii la dooran waayana haddee waxaa weeye libin libin nin holiyaa helaa la yiriye way tartameen weyna waayeen
halkaad nagala socotaan waraadyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartes warkii duhur ayaadna dhegaystayaal la socotaan shirka maayaerada caasimadaha dalalka islaamka ayaa lagu soo gebangebeeyey magaalada jabuuti ee dalkaasi jabuuti xasan axmed maxamed ayaa inoo sii ambaqaadaya magaalada jabuuti ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii soddon iyo labaad ee maayarada caasimadaha dalalka islaamka kaas oo looga hadlayay iskaashiga magaalooyinka iyo mashaariic horumarneed ee bilicda caasimadaha siro loogu qaadayo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso oo shirkaasi ka qayb gelay ayaa xusay inay ka dhexleen wax badan oo khibro wadaag ah iyo siro loo qaada iskaashiga caasimadaha dalalka islaamka wasiirka difaaca dalka jabuuti cali xuseen bahdoon iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka jabuuti sareeyagaasi shaqiib rahan ayaa xafiisyadooda ku booqday gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyadoo ay la socoto maayarada jabuuti marwe faadama cawaale cusmaan golaha iskaashiga caasimadaha dalalka islaamka ayaa xogyaha guud ururka u doortay faadamo cawaale cismaan maayarka caasimada magaalada jabuuti ee dalka jabuuti xasan axmed maxamed rediyo galmudug cadaado mahadsanid xasan axmed maxamed halkaad nagala socotaan waraadyaha cadaado sideetan iyo sideed dhibici shan megaartes warkii duhurna waad la socotaan xildhibaan cabdulqaadir ah cosable cali oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inay soo gaarayso cabasho ku aadan safaarado aan mushaar la siin muddo ku dhow sagaal bilood xildhibaan cabduqaadir cosable cali oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya ayaa sheegay inay soo gaarayaan cabashooyin ka imaanaya tiro safaarado ah oo aan mushaar la siin muddo ku siban sagaal bilood xildhibaankan oo ka mid ah golaha arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in miisaaniyadda lacagaha mushaaraadka ah ee loogu kordhiyo ciidamada dowladda ay soo dhoweynayaan hase yeeshee wasiirka maaliyadda laga doonayo inuu waqti siiyo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya xilli oo warbaahinta la hadlayay waxaa hadaladiisii ka mid ahaa
oo meeshaan ku saabsan lacago badan oo yidhi wasiirka waa helnay waxaan rabnaa inaan u wareejino ciidamada aadan usoo dhaweynaa ciidamada lacagtooda in la siiyo maalan guddiga arrimaha dibaddaan nahay maalin walba waxaa noo yimaada cabasho safaarado sagaal bilood aan la siin mushaar sagaal bilood aan la siin mushaar waxaan rabnaa inaa waktina siisid meeshii tobankii beri iyadoo lagaarinaad doodi inaa wakti isku helno lacagaha noocaas ah meelaha mudan aan isla wada fiirino ciidamada la siinaya naftooda aan fiirino haddii ciidamo lacagta aan hore loo isticmaalay iyo haddaan la isticmaalin sida walaalayn qaarkood ay ka dhawaajiyeen inay dhici karto inaan ogaano wax badanaa u baahana laakiin hadda waxaad moodaa saaxiibadan wasiirada dad u badan in arrinta ay ka dhigaan in xildhibaanada ay isbaaro dhiganayaan
halkaad nagala socotaan waraadyaha cadaado sideetan iyo sideed dhibici shan megaartes warkii duhurna waad la socotaan dhegaystayaal ciidamada dowladda kenya ayaa waxaa la sheegay inay toogteen haweenay soomaali ah sida ay xaqiijinayaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada mandera ee ciidamada booliiska ee dalka kenya ayaa la sheegayaa inay toogteen haweenay u dhalatay soomaaliya dilka ayaa ka dhacay deegaanka ramo oo deegaan oo ah deegaan hoos taga magaalada mandheera waxaana la sheegayaa in ciidamada kenya ay haweenayda toogteen xilli ay ka soo baxday gurigeeda oo ku yaala halkaasi haweenayda la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdiye cumar waxaana ay ka mid ahayd dadka deegaanka sida aadka ah looga yaqaano saraakiil ka tirsan booliiska dalka kenya ayaa sheegaya in ciidamada u ku jireen howlgal roondo ah ay ka soo horbaxday haweenayda islamarkaana ay xabad ku dhacday una dhimatay xabaddaasi qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa waxa ay ka caroodeen dilka haweenaydani soomaaliyeed waxaana ay sameeyeen banaanbax waxaase xusid mudan in maamulka degmada mandheera ay ku dhawaaqeen in ay sameeyaan guddi xaqiiqo raadin ah kuwaasi oo soo xaqiijin doona dilka loo geystay gabadhaasi soomaaliyeed warkii duhur ayaad dhegaystayaal wala socotaan wafdi ka socda qaramada midoobay ayaa waxaa qaabilay kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ahna gudoomiyaha baarlamanka maamulkaasi xasan axmed maxamed ayaa anba qaadaya mar kale
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa maanta gaaray ku-xigeenkii wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya raylan songa garoonka diyaaradaha shaati guduud ee magaalada baydhabo ayaa waxaa wafdi kusoo dhoweeyey kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ahna gudoomiyaha baarlamaanka cabdiqaadir shariif sheekhuna maye kulan gaar ah ayay xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay ku wada qaateen iyagoo ka wada hadlay sida ay u dhici lahayd doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed wafdi ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya ayaa sidoo kale inta ay ku sugan yihiin baydho waxa ay kulamo kala duwan ay la qaadan doonaan musharaxiinta madaxweynaha koonfur galbeed si loo dardargeliyo doorashada maamulkaasi waxaa la wada sugayaa in doorashada wakhtigii loogu talagalay ee toddobiy tobanka bishan ay ku dhacdo ulow ay muuqato saansaan muujinaysa in doorashadaasi ay dhici karto maadaama wakhti u horay uu aada u yaryahay
mahadsanid xasan axmed maxamed halkaad nagala socotaan waraadiyaha cadaadow siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartes qodobo badan oo ku saabsan gobolka mudug ayaa inoo soo socda hase ahaatee dhanka iyo muqdisho kooxo hubaysan ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ciidamada booliiska soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen laba ruux oo la sheegay inay wateen hub kuwaasi oo gacanta waa kuwaasi oo gacanta booliiska haatan soo galay islamarkaana ku sugnaa degmada waabari ee gobolka banaadir kadib howlgal ay halkaasi ka fuliyeen ciidamada booliiska soomaaliya ciidamada booliiska soomaaliya ayaa waxay sheegeen in xubnaha la qabtay oo ka tirsanaayeen ururka al-shabaab islamarkaana ciidamada ay ku daba jiraan ay ku daba jireen maalmihii lasoo dhaafay sidii ay ugu soo qaban lahaayeen islamarkaana ay gacanta dowladda usoo geli lahaayeen labada ruux ee la qabtay ayaa waxaa lagu qabtay guri ku yaala xaafadda buule eyle ee ka tirsan degmada waaberi ee gobolka banaadir booliiska ayaa waxay sidoo kale sheegeen in raggani la qabtay mid ka mid ah uu sitay qoriga loo yaqaano ak islamarkaana la sheegay inay dhowaan horgeyn doonaan maxkamadaha ciidamada dowladda hay-adaha ammaanka ayaa waxa ay hadda baaris ku wadaan labadani ruux ee la qabtay ee la sheegay mid ka mid ah inuu qirtay inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab islamarkaana uu hubaysnaa mar kale duhur wanaagsan haatan haddaan eegno dhanka iyo gaalkacyo banaanbax hoogan ayaa ka socda magaaladaasi sida uu ku soo warramayo waa sida uu warkaani inoogu amba qaadayo xasan axmed maxamed
wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo xiranta gobolka mudug ayaa waxay sheegayeen in dad careysan ay maanta banaanbax ay ka dhigeen koonfurta magaalada gaalkacyo xiranta gobolka mudug dadka banaanbaxa dhigayay ayaa waxay ka careysan yihiin maxkamadda maamulka puntland oo degta goshaha ku ridaya cabdirasaaq xuseen tahliil oo la sheegay inuu yahay nin ganacsada ah banaanbaxyaashan ayaa waxay isugu jireen haweenay carruur waxayna xireen waddada dhex marta bartamaha magaalada gaalkacyo iyagoo ku gubay taayaro taas oo keentay isku socodka dadkii gadiidka inay hakad ay galaan cabdirasaaq xuseen tahliil oo dadka banaanbaxa dhigayay ay kasii horjeedeen xukun dil togasho ah oo lagu riday ayaa horey wax hoogiisa ugala baxay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland waxaa lagu eedeeyey inuu ka tirsan yahay dhaqdhaqaaqa al-shabaab
duhur wanaagsan mar kale meel kastoo joogtaan iyo si walbood hinoo maqal dhegaysanaysaanba xubno ka wada tirsan ururka al-shabaab ayaa waxauu dagaal ku dhex maray gobolka jubbada dhexe dagaalkan oo u dhexeeyay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe dagaalkan ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay ka shakiyeen rag soomaali iyo ajaanib isugu jira kuwaasi oo ay uga shakiyeen in ay ka tirsan yihiin kooxda daacish sidoo kale waxaa la sheegay in raggani ay ku sugan yihiin magaalada jilib loogana shakiyey inay ka tirsan yihiin ururo kale oo aan xiriir lahayn ururka al-shabaab dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen masaajid ku yaala magaalada jilib oo uu ku jiray mid ka mid ah ajaanibta looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin kooxda daacish sidoo kale al-shabaab waxa ay sheegeen in uu diiday ninkani in uu isdhiibo sida dad goobjoogayaalna ah ay ku xaqiijinayeen arrintaasi sarkaalka ayaa la sheegay in lagu dilay gudaha masaajidka inkastoo isagoo uu iska caabin sameeyey sarkaalkani ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay abu anas al masari waxaana la sheegay inuu u dhashay dalka masar waxaana la sheegay in maanta lagu dilay halkaasi magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe ayaa hadda waxaa ka taagan xiisad u dhexaysa dagaalamayaal ka wada tirsan al-shabaab oo haatan ay xiisad ka dhex aloosan tahay warar madax bannaan ayaase sheegaya in al-shabaab rag badan oo ka tirsan al-shabaab ay ku qabteen degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe warkii duhur ayaad dhegaystayaal weli la socotaan halkaad nagala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartis qodobadii caalamka ayaad goordhow maqli doontaan dhegaystayaal
إليك اقتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك الكرم
hormuud telecom shirkaddii hanaqaado karti iyo hufnaan shalay looga haroon lagu gaarin maantana shaqadooda habaysan sistamkooda hagaagsan dadka oo hirar socdo ruuxna uu ka habsaamin ugu dhiibtay hoggaanka hurmuud weeye garo hal kale aan jirto lagu gaarin hormuud oo ruuxaad u hilowdo oo haatufkiisa garaacdo halowna uu ku yidhaah hufnaan maqalkiisa hadalkiisa faseexaso hortaadiyo kama eegtid hareerta calashaan hormuud telecom hal kalaa jirtoon lagu gaarin hormuud ee hooy weeye ammaano hantidaada xalaasha ah haatufkaaga dhex taalla hadalkaa geli mayso xisaabtaada haraaga sinti kaama habaabo gacantaad ku haysaa calashaan hormuud e v c plus hal kale aad jirto lagu gaarin hormuud oo oonkiiyo haraadkii abaar lagu haro dadku ay ku hoobteen shirkada aan hakanayn lagu yaqaan hiilko hanti waxay hayaan marna aan hakranayn ugu horraysa gurmadka hormuud weeye garo had kastoo la joogiyo habeen iyo dharaar hormuud shaqaday u hayaan bulshadeenna muran laysku haysto iyo hugun iyo guuc hadalka ma taagno horumarkii dalkeenna hormuud waa ka kow loogana har isgaarsiin hormuud telecom
إليك ابتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي
duhur wanaagsan isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal mar kale carar ayaa waxa ay ka dhalatay waardiye madow ahaa oo waardiyeynayay maqaayad ku taala dalkaasi maraykanka oo booliska waddankaasi ay dileen waardiyahani hubaysnaa oo ilaalinayay baar ku taala waddankaasi ayaa boolis ku dileen isagoo qabtay nin hubaysan oo laga shakisanaa sida ay sheegayaan saraakiil ay dad goobjoogayaal ah la hadleen markii ay dhawaaqa rasaasta yeertay axaddii saacadduna ay ahayd afartii xilliga deegaankaasi xilliga waddankaasi ayaa waxaa la sheegay in la dilay ninkaani isagoo ku sugan goobta waardiyaha ka ahaa sida ay boolisku soo gaareen goobtii uu dhibku ka dhacay mid ka mid ah askartii ayaa toogatay waardiyahani waardiyeynayay baar ku taalla waddankaasi saddexdii waa saaxiibadii ayaa waxa ay sheegeen in ninkani uu ahaa nin ka tirsan waardiyaha goobtaasi isla markaana ciidamada booliska ay si qalad ah u direen dadka ku sugan magaaladaasi ayaa waxa ay sheegeen in ay aad uga cadhaysan yihiin ninkaasi madowga ah ee lagu dilay goobta uu waardiyaha ka ahaa guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegaystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaa ayaan kusoo koobaynaa warkii duhur ood kala socoteen raadiyaha cadaado warka waxaa soo saaray xasan axmed maxamed waxaa idinla socodsiinaya anigoo jilaa waxaana farsamaynayay cumar suxayfa tan iyo intaan ku kulmi doona warkan warka xiga sidaa iyo nabadgelyo
saaxiibkay hanadow muujadahan hawada galay hugunka iyo codkaiyo hannaankay u shaqeeyaan kama helin naftayda oo mid la hubo hadeertaan layskuna hadlayn karo halkeen ugu hagaagaa
hodanay walaalay adigaan hameenkiiyo harka kale aqoonine hoyga aad ku nooshahay hareertiisa kama fogo waa hotel agtaada habsan male shaqaaluhu ilaa hiirta waa beri iyo jeer hamiin dumo heegan heegan weeye joogtaa hamigoodu waa guul hadafkiiyo halbeeguna waa hubaal xaqiiqaa haybteeda gaarka ah haddaan kugu hagaajana siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartis rediyo cadaado